dowladda hoose berbera ayaa saaka si rasmi oo bilowday dhismaha laybrary cusub oo ay yeelan doonto xarunta gobolka saaxil ee berbera kaasi uu hore u dhagax dhigay madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu bilaabayey librarigaasi cusub mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera xildhibaanna ka tirsan golaha deegaanka berbera guddida dhismaha librarigaasi cusub iyo sidoo kale ururka akhristayaasha berbera waxaana halkaasi ugu horreyn hadal ka soo jeediyey islamarkaana si weyn ugu mahadnaqay cid kastooo wax kala qabatay xubno ku hadlayey afka guddiga dhismaha librarigaasi oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan maxamuud cabdilaahi aadan bidhiidh iyo sidoo kale cabdicasiis saciid saalax
ma aha wax qof gaari uu leeyahay ama cid gaari ay leedahay hawshani ama librarigan ama museumkan maanta halkan dhismihiisu ka bilaabmay waxaynu jecelnahay inuu noqdo mid la jaan qaado kuwa caalamka ummadaan taariikh lahayna waa ummadaan jirin inaynu taariikhdeena ku ururino halkan oo qof waliba uu taariikhda u hayo halkan ku soo bandhigo waxaa kaloo aynu jecelnahay in halkan baaq uga dirno cid kasta oo haysa taariikh ka haysa ee gobolkan saaxil iyo degmada berbera iyo guudahaan jamhuuriyadda somalilanba inay masxafkan keenaan u horreeyey maanta la bilaabayo muddo dheer ayay soo socotay muddadaasay soo socotay bilowgeeda wuxuu ahaa alxamdulilah caqabado badan way naga hor yimaadeen haddii aanaan heli lahayn dhiiranaanta iyo liadershipka dowladda hoose gaar ahaan guddoomiyaha golaha deegaanka runaantii halkan maanta midhaheeda lama soo istaageen annaguna maanaan hadaleen waxaa mar labaad u mahad celinayaa guddidii iyadu wakhtigeeda u hurtay mar walba shiraysay halkay wax marayaan u gudbinaysay maamulka waxaa iyaguna sidoo kale halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey xubno ka tirsan qurba joogta gobolka saaxil oo iyaguna tilmaamay inay kaalin weyne ka qaadanayaan dhismaha librarigaasi cusub oo ay yeelan doonto magaalada berbera innagaa wax isku ah maxaa iskulah isku xiisaynu nahay maktabaddaa lagu kulmi doonaa markaa nidaamka maanta aynu ku jirno ayaa laga guuraya waa tallaabo wanaagsan baa muuqata waxaanu leeyahay saaxiibadaydaan qurbaha figayni waa arkaysaan berberintaan joogay wadamada markaan joogay maalin kasta waxaa dowladda hoose shaqaynaysa waa maxaa waddan ka sameynaya way dhisan tahay berbera haddaad joogto maalin kasta waxbaa laga qabanaya waa la shaqaynaya waxbaa la qabanaya horumar badan baa ka socda sida horeba loo xuseyna waxyaabaha taariikhda ama dukumentiska oo dhan lagu ururiyo ayuu ka mid yahay waa waa cusub u bariyey waxbarashada iyo aqoonta gobolka saaxil xogayaha fulinta dowladda hoose ee berbera iyo duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay mar walba ay diyaaru yihiin tallaabo kastoo lagu horumarinayo gobolka saaxil iyo degmada berbera
waxa maanta halkan ka socda oo waxa weeye markaa bilaabmay bilowgii dhismihii librarigii oo dabayaaqadii sanadkii dhaweyto madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inoo dhagax dhigay laakiin markaan aragnay muddo badan inuu xoogaha dib yara dhacayo waxaanu go'aansanay inaanu dhaqaajinno inta iminkaan hayno inaan ku dhaqaajinno waxay u furan tahay maanta ay maftuux u tahay cid kasta oo soo qoolaalinaysay oo eegayso lahayd maxaa loo qaban waayey inay maanta kuu furan tahay inaad soo kontribuyut garayso oo aad wax ka qabato macnaheedu ma aha lacag inaad keento waa waxa weeyaan hadalkaa ka mida kontribuyutka buwaagta meel kastay taallo kuwa guryaheena yaalana ha noqdaan in la keeno wax kasta oo la gaarsiin karo bulshada maanta waxay u furan tahay meesha ummaddu wada leedahay ee badlga bareliga degmadu ay leedahay gudoomiyaha gobolka saaxil oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa isaguna si weyn u soo dhoweeyey librarigaasi cusub ee ay dowladda hoose berbera ay sida rasmiga ah u bilowday u soo jeedinayaa reer saaxil kuwa haya iyo ka bacalumsariya ku hay-ad ka shaqeeya ku mataqaanaa enjoole sida uu sheegayo maayarku iyo shirkadahan badanay inaga jooga iyo kuwan dhaqaalaha inoo ururinayo o dhan inay qaybtooda ku geystaan intayna asi haddaan isku tegno oonu midowno midba wuxuu haya calaa qadri uu dhiibo waa dhismaysaa